waxaan ka umahadinaynaa dowladda dhexe gaar ahaan wasaaradda awqaafta iyo diinta inay xajka iyo monobiliga shirkaduhu ay ku haysteen ay kasoo saartay oo iyadu ay la soo wareegtay wasaaraddu waxay la xiriirtay dowladda sacuudi caraabiya waxay sheegay inay dowlad meesha ka jirto oo shirkada aysan kala dhiilgarayn karin ama kala macaamili karin wixii xajka ah way la soo wareegeen arrintaasi aada ayaanu uga mahad celinaynaa taasi markii ay dhacday waxaan kaloo u mahad celinaynaa maxaanku idhaahdaa wasaaradda awqaafta iyo diinta marlabaad mahad celinaynaa taasi markii ay dhacday waa la socotaa waagi hore tiradu waxay ahayd dadka soomaalida loo ogolaa sagaal kun iyo shan boqol laakiin hadda wasaaraddu markay la soo wareegtay diinta arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowladda dhexe waxaa loogu daray tiro dhan laba kun oo tiro ah tirada guud marka waxay noqonaysaa kow iyo toban kun iyo shan boqol baa soomaali loo ogolaaday oo sacuudigu ogolaaday inay kasoo xajiyaan wasaaradda waxaanu uga fadhinaa awqaafta ee federaalka qeybtii puntland ay ka heli lahayd kow iyo tobankaas kun iyo shantaa boqol inay soo wareejiso oo ay nagu soo wareejiso annaga oo dib dambeeto aysan shirkado khaasa aysan wakiil uga noqon dadka reer puntland saamiga iyo tirada iyo kawtada ay leeyihiin arrintaasi waa arrin aan ku colcelinayno wasaaraddana ka codsanayno weliba arrintaas waxaan ka codsanaynaa madaxweyne farmaajo iyo prime ministerka masar khayre inay arrintaasi si xoogla ay u galaaniin oo puntland qoondadeedii iyo saamigii kow iyo tobanka kun ee shantaa boqol ay ku leedahay waa inay hesho xajkan iyadaa xamalaadkeeda samaysanaysa iyadaa diyaaradaheeda la imaanaysa iyadaa dadkeeda qoranaysa xaq bayna u leeyihiin anigu ma lihin waxaana lahayn hanala siiyo waxa puntland xaq ay u leedahay ayaan uga fadhinaa annagu inaan maamulno oo wasaaraddu ay lagaraynaysaa maamulka waxa weeye xamalaadkii ay tartan loo galo oo dadkii reer puntland ciddii xamalaad oo dad qaadaysa magacyaday doodaan iyo shirkadahooda hawlo baxeen haddaba marka arrintaasi markay dhacday wasaaraddii waxaa looga fadhiyaa awqaafta ee federaalka waxaanu uga fadhinaa kow in shirkadaha qaarkood ay diideen qiimihii wasaaradda lacag badanna ay xujayday saareen horta sicirkii ay gooyeen inay fuliyaaniin oo bolisigii ay dejisay wasaaradda awqaafta in shirkaduhu ay ku dhaqmaaniin waa la socotaa waagii dhoweed xajii haddayna ka tegay shirkadihii waa ay diideen qiimihii wasaaraddu ay goysay xujaydiina waxay saareen lacag badan ayay saareen wasaaraddu arrintaa kama falcelin waxaan ka doonaynaa marka wasaaraddu arrintaas inay ka falceliso ficilkaasi waxa dhacay weeye dib damata uusan u dhicin ayaanu wasaaradda awqaafta ee federaalka uga fadhinaa dhibta jirtaa waxay tahay dadka meelaha laga qaado meelaha la dejiyo waa og tahay meela xaramkii ka fog baa la dejiyaa mina meelaha markii carafo la aadayo maxaanku idhaahdaa meelaha maxaanku idhaahdaa ikane meelaha la dejiyo waa la socotaa meelo aan ku habboonayn musqulo fiican aan lahayn gaadiid ku filan ma helaanin yacni maxaanku idhaahdaa qoraxda hadday kulushahay waxay maaragtay ka galaanin oo qoraxda kuleelkeeda ay ka galaanin yacni waa dad dayacan xaqiiqda markaan ka hadlayno dadka puntland ka taga aad bay u dayacan yihiin dayacaad hooglaba haysa arrintaasna waa arrin xanuunka leh waxaan rajaynaynaa xajkan laga bilaabo hadda soo socdo dhowrka biloodan ka xigto inaysan dib damba u dhacayn mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya iyo wasaaradda awqaafta iyo diinta ee dowladda dhexe arrintaa xilweyn inay iska saarto weliba dadka madaxda ee ugu sarsareeya ay arrintaas soo fargeliyaanin si puntland qoodada iyo tirada aad u hesho iyadoona arrimaheeda ay u maamulto wabilaahi towfiiq